جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idin helana waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilayaadka baay iyo bokool faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha askarta saliibeedda kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga gaalada kenya in ka badan labaatan ruux oo itoobiyaan ayaa ku dhinta dhulgo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya kulan u dhexeeyey wilaayada galgaduud iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ardada ayaa eedeen kulal u jeediyey murtad xamse cabdibarre iyo golihiisa wasiirada xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar kaga socotaa wilaayaadka islaamiga baay iyo hiiraan جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo talaado ah taariikhuna ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta kuwa cadowga allah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bokool dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen xeryaha maliishaadka murtadiinta ee maayafuulka iyo iidoo dhagaal ee magaalada beedhabo dhanka wilaayada bokool waxay mujaahidiintu weerareen xerada askarta xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur mandheera waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa khasaaraha siriibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey kamiin kolonyo kufaarta kenya looga dhigay duleedka deegaanka dhamas ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya laba askari oo kufaarta kenya ah ayaa goobta lagu dilay oo ay ka carareen askarta kenyaatiga halka dhaawacana uu gaaray afar askari oo isla kufaarta kenya ah in ka badan labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya sida uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkan yaasir maxamed wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dhulgo xoogan oo khasaaro geystay oo ku dhuftay deegaano ka tirsan dalka itoobiya dhulgo-aani ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada gondar ee ismaamulka amxaarada waxaana ku dhintay tiro itoobiyaan ah halka ay ku jiraan dad kale oo ay waxyaalo ka soo gaartay warbaahinta maxalliga ah ee kasoo waranta gobolka amxaarada ayaa soo tabiyey in ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo itoobiyaan ah ay ku dhinteen dhulgo-aan halka ay ku dhaawacmeen tiro dad ah waxaana intaa dheer khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dhulgo-aani waxaa burburay ugu yaraan kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan hektar oo ay dalagyo kala duwan ku abuurnaayeen halka ay guryahooda ka barakaceen ku dhowaad saddex kun oo ruux waxaana jira guryo gaaraya ilaa iyo afartan iyo siddeed guri oo dumay laba maalin ka hor ayay ahayd markii dhulgo kan la mid ah uu ka dhacay waqooyiga itoobiya ee ismaamulka tigre waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan toban ruux iyadoona weli la la-yahay lix ruux bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dhulgo kuwan la mid ah uu ku dhuftay koonfurta dalka itoobiya kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol iyo lixdan ruux halka ay ku barakaceen in ka badan shan iyo toban kun oo dad ah mahadsanid yaasir kulan u dhexeeya wilaayada galgaduud iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warkaasi inoo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyay jufada macalin dhiblaawo oo ka mid ah beesha wacisle ee degta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo mas-uuliyiinta wilaayada galgaduuda kulankan oo kusoo dhammaaday mid ka mid ah deegaanada wilaayada ay jufada degto ayay ku wareejisay tiro xoolo geel ah oo ay ugu talagashay garab istaagga mujaahidiinta shan iyo toban neef oo geel ah ayay jufada macalin dhiblaawo ku wareejisay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si loo sii gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee wilaayada odayaasha jufada macalin dhiblaawo iyo suldaanka guud ee beesha wacaysle oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin mujaahidiinta iyagoona dhallinyarada beesha uga digay safka maleeshiyaadka riddada waxaan halkan isugu soo keennay maal infaaq fii sabiilillaahi lagu taageerayo jihaadka lagu taageerayo ilaadinka iska lehe iclaacilaai kalimatillaahi lagu taageerayo waxaana ku wareejaynaa wilaayada galgaduud gaalada joogta degmooyinka wacaysle ka mida waxaan leenaha gaaladaas u sheegaynaa beri baan ka nahay beri baan ka nahay gaaladaas waxaan ula dagaalamaynaa sida gaalada waxaan ku dagaalamaynaa naf iyo maal waxaan ugu baaqaynaa inay ka toobad keenaan finnada iyo wadaan qofkay ka toobadkeena insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta gaari doonta beesha macalin dhablaawo waxay go'aansata ku dhaqanka shareecada islaamka mia fil mia waxay qaateen dadka walaalahoora ah oo u calan sida oo u gurbaan tumaya dadka aan waxba ugu fillayn ee ku soo duula diinta islaamka waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay ka soo laabtaan arrintaas ilaahayna ay u noqdaan aayahoorana ay gartaan sidaasaan u jeedihaynaa waxa weeye beeshu waxay sheegtay inay baaq u jeedisay dadka ka dhashay ee ku jira nimanka cadowga ah ee meelaha deggan ka soo tooba keena ha ku dhiman inaan leennahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa beesha dadaalka ay muujiyeen xoolaha ay nagu wareejiyeenna waxaan ku wareejinaynaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdullaahi abuukhaalid oo hadda nala fadhiya sheekh cabdulaahi waxaa waaye inaad naga guddoonto marka xoolahaas oo shan iyo tobanka neef oo geela ah ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka hadlay gabagabada kulanka xoolaha geela ah ee ku wareejisay jufada macalin dhiblaawo isagoona sidoo kale halkaasi kula dardaarmay runtii ka wilaaye ahaan reer macalin dhiblaawo waxaan ka aqbalnay hadiyadii ay ku taageereen jihaadka fii sabiililaahi kitaabka ilaahay waana kala wareegnay waanugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku barkeeyo sidaasoo kale nimanka dhallinyarada ah ee umuuraha ciribtooda iyo waxyaalaha ay ka dambaynayso waxba ka ogeyn jahliga hayo oo ciddan ka tirsan inaad ugu digtaan khadkaasi waddadaas ay ku socdaan waxa waaye dantooda inay gartaan oo ma aragtay ilaahayna subxaana watacaala u soo laabtaan deegaankooda iyo dadkooda iyo odayaashooda ay usoo laabtaan arrintaasina runtii in arrimihii nuqabada iyo nabadoonnada shaqooyinkooda ah waay shaqadaasna sideeda inay u socoto qabaa'ilada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ayaa ka soo baxa kaalinta kaga aadan jihaadka iyagoona xole iyo agabyo kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore kula hardamaya cadowga allaah islamarkaana garab iyo gaashaan u ah mahadsanid marwaan xildhibaan ka tirsan golaha dhawaaqyada kooxda hirdada ee eedeen kulul u jeediyey murtad xamse cabdibarre iyo golihiisa wasiirada sida uu warkaas ku faahfaahinaya walaalkeen casaam carafaad murtad gamaadiid oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya ayaa eedamo u jeediyey murtad xamse barre iyo wasiiradiisa isagoona ku tilmaamay kuwo ciyaal suuqiin ah oo warbaahinta la hortaagan aflagaado sidoo kale xukuumadda xamse cabdi barre ayuu ku sheegay inaysan jirin wax u qabsoomay labadii sane ee lasoo dhaafay kuna fashilmay duulaanka sharcaladilkay kusoo qaadeen wilayaadka islaamiga waxaan aad ugu xumahay wasiiro ciyaala suuqiin ah kelmaddaasaan ku tilmaamayaa shacab aanu naxayn ee waxay matalaan aysan jirin ee xilalkana lagu siiyey noocaaya dadka lagu siiyey oon ognahay ee laaluush lagu siiyey in halkii qadiyad iyo aragti dowladeed ay ku difaaci lahaayeen xataa dowladdooda inay cay halkaa iyaga la soo istaagaan oo xildhibaanadu kaga horreeyaan caydii aflagaadada afxumada waa arrin aad iyo aad aan ugu xumahay runtii taasina waxay kutusahaysaa yacni liidanaanta dadka maanta dalka xilka u haya fulinta ugu xil saaran say u liitaan ay kutusinaysaa xataa haddii dhaliil aan sharciga waafaqsanayn oo qaldan hataa miiska la soo saaro qofka mas-uulka ee fulinta mas-uulka u ah ummaddaani waxaa looga baahan yahay si xigmadaysan oo mashruuciisa iyo hadafka uu meesha u joogo uu kaga ka turjumayso inuu kaga jawaabay ahayd laakiin caayi aflagaado doodii aad arkayseen waxay ku hadlayeen ayagoo dad iyo deegaanno u gafaya waxaad arkayseen maanta ayagoo taagan oo annagoo dul taagan oo meesha jooga nagu been abuuranayaan horta waa ayaandar aad u weyn intaa markaan nimankaa kaga soo gudbo ku fogaan mayne oo habeen horena aad ogeydeen xukuumaddii laba sano oo u dhammaatay wixii u qabsoomay keliya aan ka aragnay sawirro iyo baanarro meel lagu soo dhejiyey oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo keliya kambaniyaasha daabaca baanarrada iyo waraaqaha bas ah wax kale oonan arag oy soo bandhigeen aysan jirin dadka nuucaas ah inay aflagaado un bay baarlamaanka dee waan lamana yaabayno waxa weyn wax mas-uul shaqada lagu siiya waxay ahayd lagu shaqalaysiiyey noocaaya dadka iyo xildhibaanada intooda kale hadalkan murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka shaadala darirka isku magacaabay somalilan uu sheegay inaysan u hoggaansami doonin awaamirta ka imaanaysa kooxda hirdada soomaaliya uuna ku sheegay inay yihiin qowlaysato ay ku shaqaystaan gaalada reer galbeedka ah mahadsanid casaam markan waxaad kusoo dhawaataan warbixino ku aadan xamlada dacwiga irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo si dardaarla kaga socotaa wilaayaadka islaamiga baay ee bakool aan ku horumarna wilaayada baay walaalkan abuxasaan ee faahfaahinaya
waxaa markan heer gebagaba ah kusii socoto xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ah xamlad dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay taasoo ka dhaqan gashay degmooyinka deegaanada tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah ee ku dhow degmooyinka cadowga u heysto xamlada waxaa ka faa'iidaystay kumanaan muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo qaar badan oo ka mida ku nool deegaano hoostaga degmooyinka cadowga u heysto iyagoona ballan qaada inay dhaqan gelinayaan dhammaan qodobadii xamlada looga hadlayay ayna fulin doonaan awaamirta ka soo baxday xarakada shabaabul mujaahidiin ee xamlada looga hadlay xamlada waxay saacadihii ugu dambeeyey gaartay deegaano hoostaga degmada buurxakabo ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay boqolaal muslimiina kuwaasoo sheegay inay qaateen dhammaan qodobadii xamlada looga hadlay mid ka mid a culummada deegaanka ayaa la hadlay boqolaalkii muslimiinta ee xamlada la gaarsiiyey kow haddii aad munkar aragto maylfada ini aad ku zuulido gacanta haddii aad awooddo wa haddii awood badan hayta inaad gacanta ku zuulido والمنكر اه يا أرقدي إن القعدة بزول ذول كوفة هدي بتمرتأت هذا أود هاي أود من هايدا ما الكوفة إن هذا الله هذا اللي معنا نيو هان منكر واي هان ساسو إن هذا يا وفكي ولا الكا إن السحر وإن شاك ده تور كلمة هاي حديث تاسيه تانا أود فبقلبي اللي رسولك عليه الصلاة والسلام إني قفكوسة قاعد ما يبوا قلبي شيء وسكناع منكر قوس أري وسقلبك كوكناع qaar ka mid a qeybihii bulshada ee nasiibka u yeeshay in xamlada ay gaarta ayaa dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus magaalay madaan sheega mayeeno obdieli areer reer kukuroo ahaa ormuda iyaa ka mid ahaa koley muxaadara wali dhan walin jeedi qodobada la sheegi ontan nin sheegi koley tumishan qodob yan nin sheegi qaadani boolitima fargura qaadani insha allahu tacaala duwin cadiini sameynaa waaqdaana ilaahay ba subxaana wa tacaala markaas usubii rulmaadanin koyti anuga arday la suubi unun waana qaadani walfayle ale kheer anin sheegi walyahumo aragday waraafaadeenna noo reebi waana saasaga qaadani assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
may baan ka hadalay ganacsatadii kolley wilaayadii ninkoydii oo dhiibasho kala duwan waana kama hasantiin wali khayra isin sheegdanna qaadani suldaan cabdijalaal suldaan sheekh axmed sheemaadey eyle iyo suldaan aha maasha allah xamladana beerti eedaan ka faraxsanna waxyaalaha nin sheegi waxyaalaha cunudeega eedanka ganacniwo ka suldaan ahaan waxyaalaha kornacninka sheegi ouna hadde ninku hadalna aan hadda ku hadala fadaw may kamid ah wali ilaahay subxaana watacaala ninka tiragali ini una ka dhagana wali ilaahay noo reebin ini una noo reebtanaadan magaceedu waa maxamed xuseen aadan waxaan joogaa bureyle si fiican kulley si wanaagsan baanu isku qaabilnay kulley wixii akhbaaraad ee wayna gaarsiiyeen sidii nagu soo gaaren baan u qaabilnay anagan tan iyo markii wilaayada islaamiga ee baay ay ku dhawaaqday xamladii loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxay ku socotay si dardar leh iyadoona camimtay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada islaamiga ee baay
dhanka wilaayada hiiraan waa kan walaalkeen abuusheba maalintii saddex-iyo tobanaad waxaa si dardar leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiraan kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxayna lajinada xamlada markaan gaartay deegaanada muxaafadada ceelowga loo yaqaano ee galbeedka wilaayada hiiraan lajinada ayaa kulan ku aadan xamlada la qaadatay macallimiinta deegaanka dheriw iyagoona si faahfaahsan kala hadlay xamlada iyo awaamiirta ay xambaarsan tahay macallimiinta deegaanka dheriyo oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga landalus ayaa xaqiijiyey inay xamlada soo gaartay ayna isla qaateen in iyaga iyo wilaayada ah dhaqangelinta qodobada ay xambaarsan tahay xamlada dacwiga ah
deegaanka jooga dheriyow shaqadan haaye garto qur-aanan haaye andiga xamlada waan soo gaartaa xamlada waxa waaye irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedan waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyat waxaa ka mid ah ardada oo kale hadda ina lagu laazimiyo masaajidda lagu laazimiyo waxaa kaloo kamid ah qodobada kaloo hadda nagala hadla waxaa kamid ah ardada ina ayagana muxuu ahaa lagu laazimiyo libaaska sharciga ah waxaa kaloo kamid ah waalidiinta iyo macalimiinta xiriir wanaagsan inay yeeshaan waxaa kaloo kamid ah ardada garaacidda faraha badan sida cunto kacelinta sida masqulka celinta waxyaabaha caafimaadkooda wax udhimaayo waxyaabahaas iyagana iyan laga ilaaliyo waa dhaqangelina insha allah aniga waxaan joogaa deegaanka duriyow shaqada aan qabta waa madarasa walaayada waan soo gaarsiiyey xamlada ah إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد شعارك نوية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أما سنعك أمة وضوء عمل قوما فقر حكمت الولاء والبراء في الإسلام قولك لوات الدفاع عن أراضي المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمية تربية الأولاد يا واردين يا معلمين تحرير ذاكرين يا شيخ أرضي الواوية المساجد الأولى لازمية صلاة الجماعات الأولى لازمية lejnada wilaayada islaamiga iiraan u xilsaaran xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa tan iyo markii wilaayadu ku dhawaaqday xamlada socdaal ku maraysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka mid ah iyagoona kulamo ku aadan xamlada la qaadanaya bulshada qaybaheeda kala duwan warkii subaxnimadii kaga imaanaya idaacadda andalus waanaagaynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu